anuu hadda waxaan maalin dhowey daawaday cajalad laga soo duubay tuulo la yidhaahdo bursaalax oo ku taala mudug degmada galdogob labadi laba kun iyo labadiibaa waxaa laga furay dugsi konton caruur ah ay isugu yimaadeen maanta laba kun iyo siyaadaa dhigta magaalada waxay yeelatay muxuu ahaayey biyo koronto iyo cusbitaal tallaabada ah jirib ka mid a cumar maxamed oo reer khalaf la yihahdaa bilaabay soo maaha haddana waxaa looga yimaadaa kilanka meelo badan baa looga yimaada marka qabiilka hadba qabiilka inta aynu qof caleema saarayno oo jini boqor ah oo waxba inoo qabanayn qabiilku wuxuu ku nool yahay dhul waxaa looga baahan yahay biyo waxaa looga baahan yahay caafimaad baa looga baahan yahay danta guudna waxay u baahan tahay intaasoo dhan marka jini boqornimada qof la caleema saartay ama laba qof ama saddex qof oo ku tartamaya waxba ku qabanayn inta aad muxuu ahaayey aad aad aan aynu ku lubanayno waqtiga waxa weeye inaynu u soo noqono nolosha reer khalaf marka cid ay wax yeeleen iyo qarannimo ay baabi'iyeen ma jirto reer weynano hadduu sa u tashado qarannimo u baabi'iyey ma jirto waxaa qarannimada baabi'inaya xoogan shakhsiyaad laba calaamadood leh ama xukun bay haystaan aanay si xalaala ku tegeenoo way dadkay ka sheemanayaan way ka cishanayaan ama xukun bay doonayaan aanay si aanay geedka mugtayn labadaa herdanka ka dhexeeya haddii soomaalidu ka bayrto oy danahooda taageerto ana waxaa qabaa rajaa jirta waa la is waafajin karaa